wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf maxamed oo la hadlayay boqolaal ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ee ku sugan degmada weliweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed inay ku guulaysteen qaadista jidgooyooyin sharci darre oo yaalay inta u dhexaysa degmooyinka buurhakaba iyo weliweyn wuxuu kaloo sheegay wasiir maxamed yuusuf in howlgalkani uu sii socon doono laguna beegsan doono isbaarooyinka iyo kooxda al-shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku safra waddadaasi howlgalka aad samayseen ee isbaara qaadista ahaa eed ku guulaysateen ee sida sharafta iyo karaamada leh ee dowladnimada leh ee zaciimka ah idinkoon qof shacaba dhibaataynin aad cadowgii meesha uga saartan waa idinka mahad celinaynaa runtii waxaad tihiin geesiyaasha koonfur galbeed ay ku jiifto ay ku tashanayso ay ugu tala gashay inay badbaadiyaan shacabka naftooda iyo maalkooda iyo hantidooda difaacaanna dowladnimada koonfur galbeed waxaan rajaynaynaa sidaad howlgalkan u bilowdeen inaad kaga dhabaysaan insha allah haddii ilaha yidhaahdo oo aad geysaan isu furtaan jidkan isku xidha baydhabo iyo afgooy inta markaan ka soo jeedsanno waxaan u jeedsan doonnaa inaan furno inta u dhaxaysa wallaweyn iyo afgooy haddii ilahay raalli ka noqdo aanna ka saarna cadowga dadka lagu tashanayaa waa idinka iyo intaadan lamidka oo askarta idinka waxaa tihiin badbaadiyaasha nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed si khaasa koonfur galbeed waxaa tihiin boliiska gaarka ah ee koonfur galbeed qof shacaba oo reer koonfur galbeeda waxaa loo baahan yahay inaad badbaadisaan ilaalisaan dhinaca kale wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka koonfur galbeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxaa lagu sheegay inaan loo dulqaadan karin jidgooyooyinka sharci darrada ee yaalla waddooyinka koonfur galbeed kuwaasi oo dhibaato ku ah baa lagu yidhi war-saxaafadeedka isku socodka dadka shacabka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka koonfur galbeed sidoo kale war-saxaafadeedka wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed waxaa lagu caddeeyey in jidgooyooyinka ay sababeen amni darro iska horkeen bulsho iyo carqaladeynta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka koonfur galbeed nuur siidow baaba ayaa war-saxaafadeed ku akhriyey saxaafadda war-saxaafadeed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ka hortagga isbaarooyinka sharci darrada ah waxaa nasiib darro ah inaan weli kusii aragno waddooyinka dalkeena muhiimka u ah isbaarooyin sharci darro ah oo ay dhigtaan kooxo dana gaar ah leh tani waxay si toos ah khatar weyn ugu tahay horumarka nabadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed isbaarooyinkan waxay sababeen nabadgelyo darro hor istaag dhaqaalaha kala fogaansho bulsho kala shaki iyo amni darro baahsan kaas oo ay adeegsanayaan shakhsiyaad dana gaar ah ka leh carqaladeynta deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay xoojinaysaa si buuxdana u garab taagan tahay xoogaga amniga ah ee wada howlgalka sifeynta isbaarooyinka iyadoo horeyna madaxda dowladda go'aano cad ay ka soo saareen inaan la aqbali karin isbaarooyin sharci darro ah shaar walba ha loo geliyee iyadoo la adeegsanayo wacyigelin iyo xiriir dadweyne sareynta sharciga xoojinta iyo kala dambeynta la dagaalanka wax walba oo lidi ku ah amniga iyo nabadgelyada deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya inay si wada jir ah ugu hortagaan isbaarooyinka islamarkaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka deegaanada waxaan cod dheer ku sheegaynaa in ay bannaan tahay in lala dagaalamo lana tirtiro kuwa xadka gudbay kana soo horjeeda nabadgelyada habeen iyo maalinna u taagan dhibaataynta dadweynaha masaakiinta ah ee ku safra waddooyinka deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya war-saxaafadeedka wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed ayaa kusoo beegmaya xilli koonfur galbeed ay ku guulaystay inay qaado jidgooyooyin yaalla degmada bardaale oo gobolka baay ka tirsan iyo deegaanka yaaqbarweyne oo ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose in ka badan boqol gaadiidka xamuulka oo u socday gobollada baay iyo gado muddo toddobaad ahna ku xayirnaa duleedka degmada wallaweyn ayay maamulka koonfur galbeed ku guulaysteen inay fasaxaan iyadoo gaadiidleydana ay ka cabanayeen isbaarooyin lacago fara badan looga qaado mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo